hadda waxaan la joogaa nabadan subdow oo kamid ah waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame haye nabadan subdow saa kama maqashay dagaalada ka dhacay gobolka shabeellada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa maqlay farxadda iyo reerheynta bal shucuurkaada ka waran dagaaladaas xilliga aa maqashay iyo hadda iyo waxaa dareemayso farxaddayda waxaa moodaaba hadda in mujaahidiinta aan dhex joogo dagaalada maanta ka dhacay ceel cali axmed iyo daarunicma califood dheere waxay xasuus u tahay waa taariikhdii ugu xumeyd oo maanta cadowga ku dhacdo wixii ka dambeeyey dagaalkii coosweyne maanta tan waxaan leeyahay coosweyne oo ku saddex jibaarantaan isleeyahay marka aada iyo aad waxaan leeyahay mujaahidiinta dadaalkiina meeshiina kasii wada waxaan idin leeyahay waxaa kaloo idin diraa waxaa la yidhi cadow doqontii dara daandaansigooda oo daqaradii la dayeyso baa dib u soo noqdo dulligiiyo ushii weli doonay ma fahamte waxaa leeyahay usha kuwada cadowga baabi'iya waxaa leeyahay kuwa cadowga garabka u ah oo maalin kasta cadowga wax ka filinayo horumar ka filinayo dowladnimo ka filinayo caradiina u dhinta cadowgana ballanta ee qaado waa baynowda dhowr iyo toban jeer boqolaal jeer ee ballan badan ee qaadeen marey dhaha cadowga waa baabi'inay mujaahid shabaab dib dambe looma arkayo biyo malaa biyaha ka guro waaye saan waa baaba-een iyagaa isheeweysanaya shan shanay u socdaan tobantan maanta waxaa la arkaa oo dadka dhan adduunka gaaladii nimankan soo dirsatay ay u jeedaan inay baaba-een oo halhal hataa ay u soco karin nin walba wuxuu leeyahy war ankama markar waa cabsanaya shabaab waa joogto inay leeyihin marka alxamdulilah beenta iyo barbagaanta maanta mujaahidiinta iyo shareecadeena islaamka ay ka sheegaayeen maanta iyagaa dhex fadhiya adikoo oo dowladnimo sheeganayo oo wax walba sheeganayo heer oo waxaa gartase been aad u sheegaysiin heer saraakiishiina dhan la waayo oo la yidhaahdo aawo saraakiishii saraakiisha mid fasax u qaatay ilaa saraakiil baaba'day oo ilaahay baabi'iyey oo mujaahidiinta gacantooda ku tirtiray aad rabtiin inaad dadka aada ugu sheekaysiin waa guuleysan iyo guulaan gaaraynaa iyo maanta waxaa waxaad taagantihiinba waxba dhowramayna dhulka aan iibsanno koow diintiinaa iibsateen oo dalkiinaa iibsateen oo waxaad iibsateen dadkiinaa iibsateen baaqaho u dira ciidanka saleanaya nabadoon fariinta u dira maxay tahay war waxaa idin leeyahay niman yahow waxaa maqli jire doqoni dibirka ma dharigto maalin walba been haddii laidin sheego maalin walba haddii laydin yidhaahdo lacagaa lagu siinaa sarkaalaa lagaa dhigaa dibaddaa lagu diraa shabaab waa dhammaatay waxaa dhiman soo tirtiridii afjaradii aa dhiman ha ka daahina diintiini waad waad la dagaalanteen ilaahay ka baqa inta aadan baabi'in war saaxiibadiina meesha ay ku dhammaanayaan ilaa dagaalka coos waxaaba idinkaga filan fikrad ama caaqib waxaa idinkugu filan dagaalkii cusbe laba kun oo ciidan bal fiir aawa maxaa maxaa ka haray maanta u dambaysa afar goobood oo oo adinka aad fadhideen aawa maxaa ka dambeeya weli way sii socotaa fiinka wuxuu yidhaahdaa roobka da-aya kama qayliyee kan soo socdo aa iiga daran war waxaan leenahay tan had waaba dhacda saaka waaba la taaganyahay tan soo socota ka fiirsada marka waxaa waxaa idin leeyahay waxaa idinku soo gabagabeynaa nimankaas tala ma hayaane tala ilaaha kalumiye mana heli doonaane ninyoo talada toogta toosan soo qaada oo ah shareecada islaamka qabsada ka tooba keena wixii hore dhicii iyo dilkii iyo kufsigii iyo waxyaabaha dadka a ku haysin ka tooba keena wasalaamu calaykum waraxmatullah hadda waxaan wareysaa dumarka ku dhaqan degmada jamaame waxaana soo dhaweynayaa umu ayman oo kamid ah gabdhaha magaalada haye umu ayman kusoo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhowahay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan leeyahay fasaaa sabaaxa almundariin ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan u suuradgeliyay walaalaheena mujaahidiinta in ay la wareegaan afar saldhig saldhigyadoo ka mid ah ceel cali axmed iyo alkowsar iyo calefood dheere allaah ayaa ku mahadsan u suuradgeliyey in ay cagta wada mariyaan cadowga ilaahay meesha ku sugnaayay waan soo dhaweynayaa maantana ilaahay subxaana watacaala walaalahay mujaahidiinta waxaan ugu baryayaa in ay ilaahay subxana watacaala ugu bishaareeyo jannatalfardows alaclaa keena dhaawacan ilaahay subxaana watacaala inuu noo bogsiyo keena safuufta ku jirno ilaahay subxana watacaala safuufta uu ku sigo insha allah mujaahidiin wallaahi waa noo bishaaraysan ilaahay subxaana watacaala ha idin bishaareeyo mar walbana ilaahay subxaana watacaala een, waxaad ugu dhowaanaysaan in aad weerartaan kamiinada u badisaan qaraxa u badisaan istishhaadiyada u badisaan waayo maanta saa noogu farxiseen wallaahi oo bilaahi maan arkin aan ku dheh saaka quraac waa imari weyse markaan aa lii sheegay bishaaraadka ee iisoo dhaceen akhbaarta isoo gaartay wallaahi waxaan islaaba yaaba ku geeyaa meesha maanta lama koobi karo maanta wallaahi farxadeeda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay u duceeya walaalaha mujaahidiinta safuufta ku jiro in ay ilaahay subxaana watacaala cadowgiisa jabiyo mar walbana saa lagu yaqaana meel walba insha allah way ka cariri doonaan waxaan rajaynaynaa bishaaraad badan in ilaahay subxaana watacaala uuna soo gaarsiiyo tanna insha allah waa fariin waana bilaaw murtadiintan waxaan leeyahay muutuu biqeyrakum cariridiina ku dhinta waayo waxaa kusoo duusheen waa kitaabka ilaahay subxaana watacaala marka labaad waxaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta oo saaka naga farxiyey farxaddan aan ku waabariisanay maxaa fariin u diraysaa mujaahidiinta meesha weerar mujaahidiinta waxaan leeyahay cadowgaas la dhowr adeega marna ha ka herina waxyar ayaa u- u dhimane inta u dhimana dabarjar ayaan leeyahay musin ilaah ayaa ku mahadsan saaka farxaddaas noogu soo qayb galay insha allah iyadoo hadda la gaarin bisha barakeysan oo ramadaan ayaa hadda weerarada ay bilaabdeen bisha ramadaan markaa la gaarana intay kasii badan doontaa insha allah waxaan sugaynaa maxaabiis badan inay gacmaha gacmada mujaahidiinta ay soo galaan insha allah hadduu ilaahi subxaana watacaala uu qadiro guurguurtu waxaan ku leeyahay gulufka aad soo qaaday shareecadeen aad ku doonayso diinteen inaad dumiso rag baa u dhaartay shahaado u dalabay guurguurtow shubkaad isku wareejisay shirqoolada aad ka soo maleegayso rag shahaado doonayo shan daqiiq ku qaada mayso meeshaan waxaan gabay ugu dirayaa walaalaheena mujaahidiinta ah geesiyaalka halgama ayaan gabay gadoonsiini gebigiina guusha adoosaan guulaha idin garabsiiyo gaar ahaan guutooyinka xarakada shabaab waa gurmudkii ilaaheeye geesiyaal la huwo gobolada afrika waa taa gaalo ku gumaadeene insha allah insha allah farxaddeen wallahi aad iyo aad lama soo okewi karo ayaan leeyahay maanta aad iyo aad ayaan u faraxsan wallahi bishaarada markaan wallahi inaan quraacan farxad ayaan la quraacan waaye waad naga farxiseen ilaahi subxaana watacaala ha idinka farxiyo ilaahay qalbigiina ha shaafiyo insha allah duc ayaan idin soo kaalmaynaynaa cadowaasan ha ka dawharina meel kasta ay galaan baacsada ha ka dawherina insha allah biidnillaahi baari ilaah ayaa magiciina ah insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu